ururka haweenka ee taabacsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay tacdiyaad kala kulmeen ciidamada dowladda federaalk oo soo weeraray guriga hooyooyinka haweenkan ayaa sheegay in loo awood sheegtay ciidamada dowladda federaalkana ay gacanta ula tageen haweenka oo qaarkoodna ay xabsiga dhigeen waxay tilmaameen in arrintan oo kale aanay marnaba filin jirin maadaama ay qayb ka yihiin dowladda federaalk waa kuwaan iyaga oo ka warbixinaya sida loola dhaqmay haddaanu nahay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed hooyooyinkii dhaawaca dhayi jiray hooyooyinkii wax walba qaban jiray sida maanta na loola dhaqmay weligay waxaanu filayna mayhayn ismaanaan lahayn idinkoo ururka haweenka qaranka ah oo intaas weligii soo jireen ahaa ayaa inta laydiin yimaado guddoomiye ku-xigeenkii ururka haweenka qaranka inta la qaawiyo gembadeedii la jiijiido oo weliba la jirdilo ayaa la xidhayaa waxaanu filaynay maaha waxaa lagu sameeyey waxaan la arag oo la maqal waxaa hooyooyinkii soomaaliyeed ku dhacay taariikh madow oo aan horey uga dhicin dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidamada dowladda federaalk ayaa ku canbaxay gumaadka ay u geysanayaan haweenka taabacsan dowladda federaalk kuwaas oo mararka qaarkood loo geysto jirdil xoogan